qorshahanu dowladda dalkani kenya laamaheeda amniga ay xiriiro dhow kala sameynayeen guddiga xaquuqul-insaanka qarne dalkani kenya oo socdaalla ku mareeyey qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya ayaa gunaanadkiisii wuxuu isugu soo dhaadhacayaa in xaabiista ajnebigae gobolkani lagu hayo muddada xabsiyada dalkani kenya ay ku jirayeen iyo ganaaxyada lagu xukumi jiray ay ahaayeen kuwa dowladda dalkani kenya wax badan aana ka soo gelaynin muwaadiniinta inta badan dalalka kale ajnebiga u dhasheen ay ahaayeen kuwa lagu isticmaalay lacagta canshuur bixiyaasha dalkani kenya ay bixiyaan xaakimka magaalada wajeer amos makoros ayaa sheegay inay hoos u dhigeen xukunkii ahaa in laba sano la xukumayo qofka sida sharci darrida dalkani kenya ku soo galo ayna ka dhigin ilaa afar bilood halka xukunkii labada boqol ee kun ahaana loo bedelay ilaa konton kun si looga fogaado in maxaabiistu ay noqdaan kuwa isticmaala canshuur bixiyaasha dalkani kenya lacagtooda xilliga xabsiyada dheer ku jiraan tangu tuje uh, mina Tani mwenzangu intii tumeweza aniga kufupisha iyo ile saaxiibkay kifungu aan ambayo imaanay tunapea waa aliens.
maxkamadan ga- wajeere waxaan hoos u dhignay xukumada aynu ku soo roogaynay mbeleni ilikuwa mwaka moja na juu marka hore sahizi waxay ni chini ya ahaayeen miezi hal nne sano iyo in ka badan in lagu xukumo qofka soogalootiga ah haddana waxay hoos uga dhacaysaa ilaa iyo afar bilood in ka yar xabsiga magaalada wajeer oo keliya ayaa waxaa ku jiro boqol iyo soddon ajnebi ah oo intooda badan ka imaanaya dalka soomaaliya walow way jiraan tiro badan oo dalka etoobiya ka imaatay qulquulatooyinkii ugu dambeeyey dalkaasi ka dhacayeyna ka soo cararayay oo soo qabanayay dalkani kenya solomon comen oo ah guddoomiye ku-xigeenka countigaasi wajeer oo isaguna ka hadlay halkaasi ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qorshahaasi maxkamaddu ay ku gaartay in hoos u dhac loogu sameeyo xukunka ay ku soo rogi jireen dadka sida sharci darrada dalkani kenya ku soo gelaya soomaaliyana ay ahayd inta badan dadka u badan dadka ka imaanayay sana especially for our neighbors majirani zetu ambao wametoka somalia wametoka Ha, ethiopia waa qorshe aad u hapa hapa wanaagsan tu, because gaar we are ahaan border dadka county.
iyaga Itabidi tukute dariska na laa ndugu dalka ambao soomaaliya tutaweza ee inta badan dad kusuluhisha fara badan hilo ay ka jambo.
imaanayaan Wanapatikana kwa waa nchi wax ya wanaagsan in qorshe nyingine aan la haimaanishi imaano kwamba qorshahaas hakuna oo ka kosa ambalo dhigan umefanya.
in ayna xabsiyada aynu u khafiifino dalkoodina dib ugu celino si amni ah guddiga xaquuqul-insaanka qaran ee dalkani keiyo ilaa iyo iminka socdaal ku maraya baaritaanana ka samaynayo xabsiyada kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya madaxa guddigaasi horkacaya jadiida hawanyoka ayaa sheegtay in ay tahay in laga foojignaado xaquuqul insaanka lagu xadgudbo inta badan dadka dalkani kenya soo gelayeyna in lagu xadgudbo xaquuqdooda aas-aasiga ah is a lot of work for us to do to communicate.
waxay and noo to taala shaqo aad u fara badan oo dhanka coordinate so that is-xiriiriska we ensure we do ah not waxaa weeye continue inaynu to ka violate fogaana xaquuqda other qofka kale people's uu rights leeyahay ee because aas-aasigu of ah our omissions inaynu in dhaawacno terms of waana how we tillaabo apply the cusub law.
oo iminka aynu u qaadnay dadka sharci darrada dalkani kenya ku soo gelayo cali maade xasan waa madaxa ugu sarreeya xabsiyada kauntiga wajeer wuxuuna soo dhoweeyey go-aanka ay maxkamadda qaadatay Mama huyu ako na mtoto mdogo pale, she's a foreigner.
balfiiriya That child has no cunugan yarka ah immunization.
ee hooyada ay Tangu dhabta ku azaliwe, hayso yeye cunugani ma mwenyewe helin hajapewa, tallaalkii eh, xabsigan ayuu hajapewa haatan ku chanjo.
jira Inabidi hataa annagu pia waynu sisi dareenaynaa kama in idara caafimaadka tunajaribu dalka kushughulikia mambo iyo kama guud haya, ahaan dadka halka ku ambayo ni jukumu haraysan letu, lakini ay tunaona pia saameyn ni- ku yeelan ni- karto ni- marka ni waan risk soo kwa dhoweynaynaa afya qorshahan yetu ya nchi.
maxkamaddu ay gaartay tan iyo intii dalka soomaaliya ay burburtay soomaalidii ugu badneed ayaa gobolkani soo marayay badankoodna waxaa gacanta ku dhigayay ciidamada booliiska dalkani kenya xabsiyada guud ee gobolkanna waxaa inta badan ku xareysan tira aad u fara badan oo si sharci darre ee dalkani kenya kusoo gelayay xabsiya laba sano in ka badan ayayna ku xukuman yihiin waxaana intooda badan loo dhaadhiciyaa dalka soomaaliya xilliyada xabsiyadaasi ay dhammaystaan tiro kale sidoo kale war badan lagama sii hayo waxaana qaarkood waalidiintooda ay u haystaan in badaha ay ku dhammaadeen balse xabsiyada guud ee gobolkani markaad tagto tirada ugu badan ee ku xirxiran waxay ka imaanayaan gobolada koonfurta dalka soomaaliya oo ah inta badan qulquulatooyinkii isxigay meeshay ka dhacayeen soddonkii sane lasoo dhaafay maxamed faarax shire v o a garissa